إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu horayn walaalayaal mowduuca sidaa walaalkay uu sheegay muqararka ahaa inaan soo jeediyo waa maa laa yasacu taajira jahluhu waxa aanay u waasic noqonaynin ama aanay u bannaanayn ama aan u habboonayn qof ganacsanayaa inuu ka jaahil noqdo waa runtii mowduuc ballaadhan aynu odhan karno waa nadwada oo dhan waayo nadwadu ganacsigay ku saabsan tahay waxa nadwada laga hadlaya oo dhammina waa waxaan qofka taajirka ah ee ganacsadahay ay tahay inuu ka jaahil noqdo inaanay ahayn ama waxaa la odhan karaa muqadama iyo hordhac ayay u noqon kartaa mawaadiicda ganacsiga ah ee aan ka hadli doonno waxaanan u qaybiyey ama qaabkaan uga hadlaya u noqonayaa ilaa afar qaybood muqadamo iyo hordhac ku saabsan cilmiga iyo aqoonta iyo barashadeyda mowduuca labaadna waa islaamka bal siduu u eegayo ama halka uu dhigay iktisaabka iyo shaqaysiga ka saddexaadna fadliga iyo qiimaha ay leedahay tijaarada iyo ganacsigu ka afraad waa aadaabta tijaaradu ay leedahay qofka taajirka looga baahan yahay wax ka mida iyo waxaynu ku magacownay dawaabid iyo waxyaalo koobaya oo laga maarmaan ahoo dabraya qofka taajirka tijaaradiisa waxaan runtii ka cudur daaranayaa diyaarinta muxaadarada oo runtii xilligii ay ku beegnayd aanu xaggan shaqaaqadii galbeed ku maqnayn markii aan soo noqdayna runtii xanuun igala kowsatay diyaarinteeda runtii waa ka cudur daaranayaa soo jeedinteeda lafdeeda ayana waa ka cudur daaranayaa waayo bawdadaa midi xaggeeda dambe ayaa ka weyn igaga yaallaa marka haddii a aragtaan anigoo kulba dhinac dhigayo lafteeda waa yacni cilladaasaa iigu wacan haddii aan intaa walaalayaal ka gudbo oo aan muqadamada iyo hordhaca ku saabsan cilmiga aan u galo ilaahay waxa uu ku booriyey addoommada muuminiinta inay tafaquh iyo fahan iyo barasho iyo garasho inay diinta u yeeshaan ilaahay aayaad ka mida fii suurati tawba ilaahay wuxuu leeyahay falowlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatu liyatafaqahuu fi ddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun ilaahay wuxuu leeyahay maxay u bixi waayeen koox kasta maxay inani ini uga bixi weyday oo ay jihaadka iyo howlaha ugu bixi weyday inina u soo hadhi weyday oo maxay macnaa labadaa qaybood isugu qaybin waana qaybina inay jihaadkii iyo howlihii u baxdo qaybina ay sii nagaato oo nebiga ay la nagaato si ay qoladaa negi diinta ay u fahmaan oo ay dabeetana u digaan qolyihii baxay marka ay soo noqdaan si ay markaa u digtoonaadaan oo wixii markaa sharcigu u diidayay ay uga reebtoomaan alimaamu alqurtubi fii tafsiirihi waxa uu leeyahay hadihi alaayatu aslun fii wujuubi talabi alcilmi waxay aayaddani asal u tahay inuu waajib yahay cilmiga raadintiisu macnuhuna waxa weeye wamaa kana almu'minuuna liyanfiruu kaafa wannabiyu muqiimun laa yanfiru fayatrukuu waxdahu falowlaa nafra bacdamaa calimuu ana nafira laa yasacu jamiicahum min kulli firqatin minhum taa'ifa watabqaa baqiyatuha maca annabiyi liyataxamaluu canhu ddiina wayatafaqahu wuxuu leeyahay macnaha waxaa looga jeedaa muuminiinta uma habboona inay dhammaan wada baxaan isagoo nebiguna negi oo aan baxaynin oo isaga keligii ay ka tagaan ha baxaan buu leeyahay markaa qolo kastaba inay ha ka baxdo inta kalena nebiga ha la sii joogto kuwaa la sii joogaana diinta ha ka xambaaraan fiqi iyo fahamna ha yeeshaan kuwii baxay markay u soo noqdaanna ha uga warramaan wixii nebiga ay ka maqleene ay ka ogaadeen wa fii hada iijaabun bitafaquhi waxaanay taasi tusinaysaa waajibin la waajibinayo in la tafaquho fi lkitaabi wasunna kitaabka ilaah iyo sunnaha idan waxaa waajib ku noqonaysa markaa qofka muslimkaa inuu arrimaha diintiisa barto waxa daruuriga iyo laga maarmaanka waa cibaadadiisa iyo camalkiisa waayo nebigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi talabu lcilmi fariidatun cala kulli muslim cilmiga doonitaankiisu iyo raadintiisu faral buu ku yahay qof kasta oo muslim ah waa xadiid runtii ay culimmadu isku khilaafeen hadal badanna laga yidhi imaamulbayhaqina uu ku tilmaamayey horta ibnu maaja iyo baa soo saaray iyo rag badan ibnu cabdilbar iyo ibnulcadiy iyo rag badan baa soo saaray waxaana derajadiisa lagu tilmaamay xasanun likayrihi inuu yahay rag badanna waa daciifiyeen laakiin macnaha uu tilmaamayo sida ay imaam suyuuti iyo albaniya ay xoojinayaan yani waa macno saxiixa weeye cilmiga doonitaankiisu faral buu ku yahay qof kasta oo muslima wa muslimatin in la raaciyo iyadoo turuqulxadiid kuma jirto oo xadiidkan wa muslima in la raaciyo kuma jirto laakiin macnahaan bay ugu jirtaayoo muslim marka la yidhaahdo dee lab iyo dhadigiiba waa soo gelayaan marka cilmiga raadintiisu faral buu ku yahay qof kastaoo muslima culimmaduna waxay yidhaahdeen ujeeddada faralka cilmiga looga jeedaa inta faralkaa cilmiga waxa weeye waa intay ku taagan tahay maa tatawaqafu calayhi sixatu alcibaadati waalmucaamala waa inta lagama maarmaanka u ah inay cibaadadiisu ansaxdo iyo inay mucaamaladiisu ansaxdo intaasaa faral ah falaabudda lilmuslim waxaa markaa laga maarmaana qofka muslimku inuu barto kayfiyada uu tukanayo saasuu u soomayo siduu sakada u bixinayo siduu u xajinayo shakli saxiixa inuu guto wakada yajibu calaa man ishtaqala bicamalin min alacmaal sidaas si leeg bay waajib ugu tahay qofka camal acmaasha ka mida isku mashquuliya ee qabanaya an yatacallama alumuura alasaasiya inuu arrimaha laga maarmaanka ee seeska u barto allatii laa yasixu biduuniha ee la-aanteed aanu ansaxaynin qofka taajirka ah ee muslimkaa markaa waxaa korkiisa aday an yatacallama axkaama albayci waashira inuu axkaamta iibka iyo wax iibsiga barto wamaa yatacallaqu biriba waxa ribada la xidhiidha waa inuu bartaa xataa yatajannabahu si uu uga dheeraado iyo waxyaalihii kale axkaam aha inuu barta waa laga maarmaan culimmadu waxay u qaybiyeen cilmiga sharcigaa saddex qaybood mid waxay ka dhigeen amba ku tilmaameen fardu cayn inuu yahay faral qof walba cayntiisa u saaran midna waa fardulkifaaya midna waa nafl waa saddexdaa qaybood haddaba fardulcayn waa ka waajiba ku yahay qof kasta oo muslimahoo mukallafoo baaliqoo caqli leh inuu bartu xasishado looguna cudur daaraynin inuu ka jaahil noqdo waana ka ay ku taagan tahay ansixitaanka cibaadadiisa ama mucaamaladiisu marka waxaa waajib ku ah qof kasta inuu weysadii barto waayo weysadii waajib bay ku tahay inuu barto salaadii inuu axkaamtii asaasiga idee soomka sakada haddii uu xoole iyo maal leeyahay inuu barto axkaamta asaasiga ee laga maarmaanka u ah xajka haddii uu dadkii istidaacada iyo awoodda u lahaa yahay kadalika waxay waajib ku ah an yatacallama axkaama almucaamalaat mucaamalaadka axkaamtooda inuu barto allatii yaxtaaju ilayha ee u baahan yahay famaala qofka haddii uu ka shaqaynayo saraafada iyo sarifka iyo lacaga iskubedelka yajibu calayhi an yatacallama axkaama sarfi shareeca alislaamiya waa inuu bartaa axkaamta sarifku uu dhigay shareecada islaamku iyo waxa la yaaliyo wixii uu cibaadadiisa iyo mucaamalaadkiisa uga baahan yahay kaa waxa la yidhaahdaa fardulcayn baa la yidhaahdaa mid labaad oo fardulkifaaya baa jira oo waxa weeye cilmiga xasishigiisa dadku aanay ka maarmaynin xagga oogidda diintooda sida qur-aanka xafiditaankiisii iyo axaadiida xafiditaankeedii iyo kaa fardulkifaaya la yidhahdo hadday dadka qaarkood la yimaadaan intii kale wuu ka dhacayaa laakiin kaa horay sheegnay qof walba wuu saaran yahay cibaadadii iyo salaadii dee qofka way saarnayd waa inuu bartaa qofkii mucaamale iyo tijaaro gelayay lagama maarmaan bay ku tahay ka saddexaadna waa nafli oo waa sunna oo waa iska luga fidsiga iyo barashada dheeraadka ee culumta sharciga kaasna nafli baa la yidhaahdaa sheekh ibnulcaabidiin la yidhahyaa axnaafda ka midii wuxuu leeyahay min faraa'id alislaam faralyaalka islaamka waxaa ka mid a tacalumu maa yaxtaaju ilayhi inuu barto qofku wuxuu u baahan yahay fii iqaamati diinihi wa ikhlaasi camalihi oogitaanka diintiisa iyo hagaajinta camalkiisa wixii uga baahan yahay inuu bartaa farallada islaamkay ka mid tahay siduu ula dhaqmayo addoommada qof kasta oo mukallafa rag iyo dumar midku doonaba ha ahaadee waa inuu bartaa intii uu bacda tacallumi cilmi diini walhidaaya intuu bartay dabadeed waa inuu bartaa buu leeyahy cilma alwuduu walghusli walsalaa walsawm wacilmu zakaa liman lahu nisaabun walxaj liman wajaba calayhi waa inuu bartaa intuu tawxiidkii bartay dabadeed waa inuu weysada aqoonteedii bartaa maydhashada aqoonteedii bartaa salaada bartaa soomka bartaa zakada bartaa hadduu nisaab leeyahy xajka uu bartaa hadduu ku waajibay kadalika baayicii iyo iibkii waa inuu bartaa qofkii taajirkaabuu leeyihi liyataxaraza can shubahaati si uu isaga ilaaliyo waxa shubhooyina walmakruuhaat iyo waxyaalaha la karaahiyeysay iyo dee wixii xaaraan ahaba fii saa'iri lmucaamalaat mucaamalaadka oo dhan kadalika ahlulxiraf dadka markaa shaqooyinka iyo xirfooyinku iyo cid kasta oo shay isku mashquulisoo qabata yuftaradu calayhi cilmu waxaa yufradu calayhi waxaa lagu faral yeelayaa inuu barto cilmigiisa iyo xukunkiisaba inuu barto si uu isaga ilaaliyo xaaraan ku dhiciddeeda waxaa arrinkaa aan soo tilmaannay inoogu muuqanaya barashada axkaamta tijaaradu inay gelaysa markaa min baabi fardi alcayn fii xaqi taajir qofka taajirka ee ganacsanaya xaqiisa iyo xaggiisa marka la eego isaga fardulcayn bay ku tahay maxaa yeelay acmaashooda tijaariga ah ay qabanayaani waxay ku taagan tahay inay bartaan cilmigeeda iyo aqoonteeda ile qofku waa qof islaama islaam baa xukumaya siduu markaa wixii soo gelaya iyo wixii bixinayaaba inay islaamka waafaqsanaadaan baa laga maarmaana culimada diyaarisay almawsuuca alfiqhiya alkuweytiya waxay leeyihiin ama albuyuuc wannikaax iibabka iyo nikaaxa waa saa'ir almucaamalaat iyo mucaamalaadka kale mima laa yajibu aslu wixii aan asalkoodu waajib ahayn fayatacayanu calaa man yuriidu shayan min dalik waxa waajib ku noqonaya qofkii arrintaa wax ka doonaya tacalumu axkaamihi inuu axkaamtiisa barto hadduu qofkii doonayo waxaan asalkiisu waajib hadduu doonayo inuu ganacsi galo waa inuu aqoontiisii barta hadduu doonayo inuu guursado waa inuu aqoontiisii barta hadduu doonayo mucaamalaadka noocoodii kale waa inuu aqoonteedii bartaa si uu liyataxaraza can shubahaati walmakruhaat si uu isaga ilaaliyo dadka ahluxirafkaah oo dhan iyo qof aliyaaliyo qofkii camal iyo shaqo qabanaya waxa waajib ku ah tacallum alaxkaami almutacalliqati bihi inuu axkaamta la xidhiidho inuu barto si uu xaaraanta isaga ilaaliyo fayajibu cala taajiri almuslim taajirka muslimka ah ganacsadaha muslimkaa waxa waajib ku ah an yatacallama axkaama albayci waashira inuu axkaamta iibka iyo iibsiga barto wamaa yatacallaqu biriba iyo waxa ribada la xidhiidha si uu uga dheeraado iyo axkaamta asaasiga ah ee laga maarmaanka weliba waxaa laga maarmaana bay leeyihiin an yakuuna qabla alkhawdi fi tijaara intaanu tijaarada gelin ka hor waa inuu bartaa masalan waxaynu ognahay qofku hadduu doonayo maanta shirkad inuu sameeyo wuu howlgalaa daraasad buu sameeyaa wuxuu ka ganacsanayaa buu eegaa marka uu waxaasoo dhan ku qanco ayuu markaa ku dhaqaaqaa kadalika sidaasoo kale intaanu tijaaradii bilaabin waa inuu aqoon u yeeshaa waxa uu ka tijaaraynayu gelayo waa inay waxay diintu ka qabtay qaabkay u dhigtay inuu barta ayaa laga maarmaana maxaa yeele waxay leeyahay fa ina alcilma qaa'idun waalcamalu taabicun maxaa yeelay cilmigu waa ka ku hogaaminaya camalkuna waa taabic iyo ka daba socda inuu markaa camalkaagii horreeyo cilmigiina dambeeyo ma aha haddii kale intaad qardajeex ba- marto oo aad waxaan xalaal ahayn oo fara badan aad soo urursato ayuunbaad hadhowta ku wareeri doontaa si aan uga takhallusaa gurigii waa caynkan oo kan kale waxaanaa soo galay hadhow mushkiladan aad ka baxaynin ayaa iman doontaa siiba dadka tujaarta ama waxiibiya suuqyadeenna kuwa aan axkaamta iibka iyo shiraha garanaynin bay ka mid yihiin cumar bn khaaab wuxuu fari jiray dadka tujaarta bitafaquhi fi axkaami lbayci washira inay axkaamta iibka iyo iibsiga inay bartaan tirmidi ayaa wuxuu warinayaa imaam lalbanina xasan uu ku tilmaamaya inuu cumar bnu khaaab yidhi laa yabic fii suuqina yuu ku iibinin suuqayaga ilaa man qad tafaqaha fi diini qofka diinta fahmay aqoonta ula mooyaane nin kale suuqayaga ayuu badeeca iyo alaab la soo fadhiisan riwaayo kale oo cumar laga warinaya waxa ay tilmaamaysaa een, yaanu ku iibinin suuqayaga qofka fahmay mooyaane haddii kaluu ku iibiyo ribada ayuu cunayaa shaaa ama abaa ama hadoona ama ha diide qofkii oon aqoon lahayn hadduu ganacsigii galo ribadii waa uu cunayaa waxa kale oo laga wariyey cumar bnu khadaab inuu cidda uu helay isagoon axkaamtii iibka iyo iibsiga aan garanaynin wuu garaaci jirayba hadduu suuqa ku arko waxaa kaloo laga wariyey inuu suuqa wareegi jiray dabeetana tujaarta qaarkood jeedalkiisa uu la dhici jiray uu odhan jiray suuqa iyaga yuu ku iibinin nin fiqi iyo aqoon la mooyaane sheekh axmed shaakir ayaa isagoo asaaradaa cumar tacliiqinaya wuxuu leeyahay haa waxaa looga jeedaa inuu qofku garto waxa uu qaadanayo wuxuu ka tegayo inuu xalaashiiyo xaaraanta kala garto inaanu dadka ka fasaadin aanu ka biinin iibkooda iyo iibsigooda waxaan jirin aanu kaga biinin inaanu ribada ka soo gelinin albaabo iyo meelo aanay garanaynin duuduubahaan waxaa laga maarmaana walaalayaal inay tijaaradeenu mid islaamiya oo saxiixa noqoto mid khaalisa inay noqoto miduu qofka muslimka iyo kaan muslimkayna ay ku xasilaan ay noqoto midaan kishi iyo khiyaano aan lahayn waa inay noqotaa oo ku qotontaa sharciga islaamka maadaama aynu nahay dad muslimiina cataa oo min ataabiciin ka mida ayaa wuxuu leeyahay majaalisa dikri waa majaalis alxalaali waalxaraam si aad wax u iibsanayso si aad wax u iibinayso si aad u soomayso si aad u tukanayso si aad u xajinayso si aad wax u guursanayso si aad u furayso majaalista taa lagaga hadlayo ayaa ah majaalisu dikr waxaad markaa halkaa ka fahmaysaa xagga aqoonta inay ka siman yihiin salaada iyo soomka iyo xajka waa laga maarmaan inaad aqoon u yeelataa kadalik inaad aqoon u yeelato iibkii iyo iibsigii guurkii furiinkii waa in wixi o dhan aqoon loo yeeshaa ibnu nujaym ninka la yidhaha ee axnaafta ka mida ayaa wuxuu leeyahay tujaartu berigii hore waxay ahaayeen ayagoo ku dhaqmaya waxa aan soo tilmaannay marka ay safraan nin faqiiha bay sii kaxaysan jireenoo ay weydiiyaan xataa waxyaalaha ka hor yimaada haddii aynu walaalayaal muqadamada iyo hordhacii intaa kaga tagno oo duuduubkeeda ama macnaheedu yahay qofka sida ay salaada waajib ugu tahay cilmigeeda inuu bartaana waajib ay ugu tahay zakadu ay waajib ugu tahay inuu barto hadduu xoolo leeyahay soomku waajib ugu yahay cilmigeeda inuu barto xajku haddii uu istidaacayo awood u leeyahay inuu cilmigiisa bartaa waajib ay ugu tahay ayay fardulcayn ugu tahay qofkii tijaaro iyo ganacsi gelayana inuu aqoon u yeesho tijaaradii iyo ganacsigii haddaynu intaa muqadamada kaga gudubno islaamku sidee buu u eegaya ama halkuu dhigay iktisaabka iyo shaqaysiga aliktisaab horta waxaynu odhan karnaa waa taxsiilu lmaali bimaa yaxilu min alasbaab waxa weeye helid maal iyo xasishi iyo urursi maal oo uu ku urursado qofku wax xalaalahoo asbaabta xalaashaa inuu xoole iyo maal ku helaa la yidhaha iktisaab iyo shaqaysi ilaahay baa aayad qur-aana wuxuu ku leeyahay huwa aladii jacala lakum alarda daluulan famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqihi ilaahay waa ka idinka dhigay dhulka mid sakhiran marka dhinacyadeeda socda risiqa ilaahay alla idin duldhigayna la soo baxa oo cuna baa ilaahay leeyahay hada huwa mabda'u lislaam mabda'a islaamku waa kaa dhulkii ilaahay waa inoo diyaariyey waa inoo sakhiray qofka waxaa looga baahan yahay inuu ka faa'iidaysto nicmada ah inuu dhinacyadeeda socdo isagoo ilaahay fadligiisa raadsanaya islaamku wuxuu ictibaariyey ama ka dhigay inuu qofkii awoodda u lahaa ka fadhiista shaqada mid xaaraan ah qof awood u lahoo karaya inuu shaqada ka fadhiisto islaamku xaaraan buu arkayaa qofka muslimkaana uma bannaana inuu ka wahsado ama ka gaabsado can talabi risqihi risqiisa inuu doonto xataa lama ogola biismi tafaruqi lilcibaada aw itawakul cala allahi yani magaca cibaadadan waan iska cibaadaysanaya anigu waxba shaqaysan maayo ama ilaahay baan tala saaranayaa inuu yacni xujadaa uu xujayso oo uu sidaa dabeetana shaqada kaga taga xataa islaamku u bannayn maayo fa ina samaa laa tumtiru dahaban walaa fida samada dahab iyo fida toona ka soo daadan mayse waxaa la rabaa qofku inuu camal iyo shaqo la yimaado wahuzi ilayk yani wuxuu ku lahaa umu maryam baa la lahaa lul geedka ilahay waa uga soo daadin karayay laakiin haddana lul baa la yidho ficil la kaalay marka qofku waa inuu ficil la yimaadaa markaa uma bannaana inuu qofku cuskado calaa sadaqatin tumnaxuhaa sadaqa la siinayo wahuwa yamliku min asbaabi alquwa isaga oo awood u leh wuxuu nafdiisa iyo ehelkiisa iyo cidduu mas-uulka ka yahayba wuxuu ku nafaqeeyo isagoo u soo saari karaya oo u raadin karaya inuu gacmaha dadka hoorsado uma bannaana nabigeenu sal allahu alay sl wuxu uhi laa taxilu sadaqatu lighaniyin walaa lidii miratin sawiy sadaqadu xalaal uma aha qof hani ah oo hantidiisii meeluu kala dhigan waayey xalaal uma aha lidii mirra qof awoodu saaxiiba sawiyin oo jirkiisa iyo khalqigiisu siman yahay oon wax icaaqa iyo wax zamaanaa midnaba aan qabin inuu markaa isaguna sadaqa doona uma bannaana weydiisi iyo dawarsi nebigu xadiidka imaamu lbukhaari iyo muslim ay warinayaan kaa horan imaamu tirmidi ayaa wariya wuxuu leeyahy laa tasaalu lmas'alatu biaxadikum weydiisigu midkiin kama tegayso xataa yalqa allaha walaysa fii wajhi muscatu laxmin ilaayo ilaahay uu kala kulma iyadoon wejigiisa in yaroo hilibi saarnayn waxaa laga yaabaa in loo qaato un masaakiintan masaajida dawarsanaysa un loo qaato wax weydiisiga dad baa shaxaad ku nool sidii ilaahay u abuuray oo shaxaadkaasun wada oo dadka unsaa u kadeedaya oo dadka unsaa dariiqada ugu haystaa malaa kaa uma naqaano su-aal iyo dawarsi uma naqaano iminka yacni shaxaadada soo baxay waxaa la leeyahy gaarigii ku soo shub oo moobilkii ku soo shub oo deeqaadkii ku soo shub intaas oo weji oo mucaasira baa yimi oo yacni shaxaadkii loo casriyeeyey malaa taa inagu uma naqaano dawarsi waa dawarsiga ta ugu xun weeyaan marka tilmaamaha noocaas ah ayaa nebigu sala allahu alay slm qofka muslimka karaamadiisa ugu ilaaliyey waxaanu baray inuu qofku dhowrsanaado inuu naftiisa cuskado inuu ka fogaado dadka inuu gacmaha horsado waxaanu inoo tilmaamay karaamada iyo maamuusku shaqada inay ku jirto nebigu wuxuu meesha ka saarayaa dadka qaarkood baa la arkaa inay yaraystaan camallada iyo shaqooyinka qaarkood iyo camallada markaasaa nebigu wuxuu barayaa in karaamadu dhammaanteed ay camalka ku jirto bannaan een sharcigu diidaynin hawaan iyo hoosayn iyo liidnimana inay ku jirto dadka oo isagoo qofku dadka kale uun cuskado wax ka sugo gacmaha hoorsada nabigeenu sala allahu calayh wasalam wuxuuhi xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan la an ya'khuda axadukum xabla midkiin inuu xadhiggiisa qaato buuraha tago fayaatiya bixusmati xatab xagal uu la yimaado xaabo ah calaa dahri dhabarka uu soo saaro oo dabeedna uu iibiyo dabeetana wejigiisa uu waxweydiisigii iyo dadka is-hortaaggoodii kaga celiyo ayaa khayrun lahu min an yas'ala annaasa actuuhu wa manacuuh ayaa uga khayr badan inuu dadka wax weydiisto ama ha ku siiyaan ama yay ku siinine inaad shaqada yaree intaa leeg aad qabato ood buuraha u dhaadhacdo ood xadhig qaadato ood isku xidhxidho dabeetana aad tunka in yaroo xaaba ama dhabarka soo saarto oo aad iibiso ood masaariifdaada kala soo baxdo ayaa kaaga khayr badan oo kaaga wanaagsan inaad bini aadmi wax weydiisato ama ha ku siiyaan ama ha kuu diidaan idan waxaynu leenahay islaamku karaamo iyo maamuus wuxuu yeelay shaqada haba yaraato dadka qaarkood ha u arkayaan inay tahay mid hoosaysa ama liidatee waxaana laga run run ah qofku hadduu dadaalo inaanu maanta qof reerkiisa masaaribta usoo waayayaa ku jirin ee waan la shaqaysanayn ama shaxaad iyo qaad iyo fadhi ayaa lagu jiraa waxa kale oo iyaduna na tusinaya islaamku in shaqaysigu ay tahay dariiqii mursaliintii ilaahay uu diray ee nebiyullaahi maxamed fabihudaahu muqtadih la yidhi hanuunkooda ku dayo waa waddadoodii de ciddii ugu horraysay ee shaqaysatay nebiyullaahi aadam buu ahaa waayo markii ilaahay uu sheegayey inuu jannadaa iskaga jiro oo iska cunaan oo iska cabbaan shayddaanna uga digayey falaa yukhrijannakumaa min aljannati fatashqa markaa iska jira shaydaan la yidhaha yuu jannada idinka saareen jannadan hawlima taalle haddaa adduunya u baxdaan fatashqa ay tatcab fii talabi risq waa daali oo waa dhibtoon halkani qaawani male oo gaajo male oo oon male oo waxba mala holbood kulis laakiin haddaad halkaa u baxdo shaqaa laga rabaa fatashqaa baa la yidhi fatashqayaa lama odhanin labadoodiiba looma tiri waayo cidda la doonaya inay dhibtooto ay shaqaysaa waa ninka ruuxa dumara waa in la masruufooyo ay fadhidaa waayo hawsha iyo shaqada ay u hayso ummadda ayaa aad iyo laxaad midu laxaad loo ballaadhana haddii labadiiba la isugu daro sida maanta dhacdayna dee way ka soo bixi wax badan laakiin wax badan oo waajibkoodii ayaa halkaa ku lumaya marka ninku waa inuu mas-uuliyaddiisa waajibkiisa qaataa xadiid imaamu muslim warinaya nabiyullaahi zakariya najaar buu ahaa nin arwaaxda jeexa ayuu ahaa nuux waxaa la yidhaha najaar buu isna ahaa idriis waxaa la yidhaha khayaad buu ahaa kadalika culammadii afaadisha ahayd yani ayaguna dad shaqeeyahan alimaam abu xaniifa ayaa waxaa la yidhaha kaana bazaazan bacadlu ahaa halkaasuu haddana fatwada ka waday ummadaba ka dejinayey oo ka waday isagoo dhinacna bacadlaha ka wada haddaba walaalayaal uruqu iktisaab wadooyinka lagu shaqaysta way badan yihiin ariiqu zaraacaga yani qofku inuu beerwala noqdo ayaa ayaa ka mida ariiqu sanaaca yani inuu sanaaca iyo wax samayn markaa inuu galaabaa ka mida inuu cid u shaqeeyo oo shaqaalo cid u noqdaabaa ka mida dariiqu tijaara inuu ganacsi waxooga yar intuu isu geeyo uu ganacsadaabaa ka mida hadda inagu qaybahaa kale u geli mayna laakiin hadalkeennu wuxuu ku ekaanayaa keli ah tijaarada attijaara ganacsi waxaa la yidhaahdaa taqliibu almaali bilbayci washiraa'i ligaradi rabx inaad wax soo iibsato ood sii iibiso ujeeddadaad ka leedana ay tahay inaad faa'iide ka hesho oo shaygii in baad soo siisanaysaa waxoogay baad saaraysaa haddana shay kale aad soo iibsanaysaa waad sii iibinaysaa waxoogay baad saaraysaa taasaa tijaaro la yidhahda ganacsigu waa ka waxa weeye taqliibu almaali bilbayci washiraa liqaradi ribxi tijaaradu min almihan almaciishiya ayaa lagu tilmaamaa mihnooyinka iyo shaqooyinka nololeed ee ay bini aadmigu la yimaado biqardi lkasb shaqo darteed waajmaca almuslimuuna cala jawaazi atijaara fi ljumla muslimiintuna waa ku kulmeenoo waa isku waafaqsan yihiin bannaanida tijaarada duuduub ahaan wa taqtadiihi alxikma xikmaduna waa keenaysaa maxaa yeelay dadku waxay u baahan yihiin barhba wuxuu barhka kala hayo qof wax liyaaliyo wuxuu u baahan yahay wada haysaa ma jiro adigu waxaad u baahan tahay qof wax walaalkaa kala hayo iyo midkaasi hayo kuwa kalena waxay u bahan waxaad hayso iyo wuxuu mid kala hayo waana sunnaha nolosha jidayntan haddaba la jideeyey ganacsiga iyo bannaynta la banneeyey waxay tahay waa waddadii uu qof waliba ku gaari lahaa wixii uu u baahnaa siduu u heli lahaa weeye ile qofkii ka soo dhici maysid ka xoogi maysid ku dili maysid sideed ku helaysaa waxaad ku helaysaa waxaad adigu u baahan tahay ayaa jiro qofkaas hay qofkaasina waxaad adigu haysu u baahan yahay baa jira marka waa inaad wixii aad qofkaasi u baahnay aad u geysaa wixii adigu aad u baahnaydna aad ka soo qaadataa sidaasay markaa noloshii ay ku jiraysaa oo wax kastoo loo baahan yahayna ilaahay bixikmatii cid buu gacanta u geliyey shaqo kastoo loo baahan yahayna ilahay cid buu u diray fadliga tijaarada iyo qiimaha ay leedahay waxaa lagu tilmaamaa tijaaradu min afdali turuqi اlkasbi inay ka mid tahay waddooyinka shaqada ta ugu fadli badan ta ugu sharafda badan markay taha ay inay tahay se waa goorma waa hadduu qofka taajirkaha iska ilaaliyo yacni kasabka xaaraanta aadaabta ay tijaaradu leedahay iyo waxyaalaha dawaabita ah ee koobayana uu ku dhaqmo ayay noqonaysaa afdal wa ashraf turuqi lkasb duruqda wax lagu helo ta ugu fadli badan ee ugu sharafda badan bay noqonaysaa hadduu ida iltazama biaadaabiha hadduu aadaabteeda laasimo qofku la yimaado dawaabideedana si fiican u ilaaliyo ugu horayn walaalayaal ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku ammaanay ama yacni inoogu tilmaamay safarka iyo socdaalka loo gelayo tijaarada darteed ibtiqaa'an min fadli illaahi ayuu ilaahay ku magacaabay alla wuxuu la xidhiidhiyey kuwa dhulka tijaarada u safraya kuwa mujaahidiinta ahee fii sabiili illaahi ilaahay diintiisa u dagaalamaya iyo kuwa tijaaro u safraya ilaahay waa xidhiidhiyey weliba wuxuu horraysiiyey kuwii tijaarada waayo maxay aayadda qur-aanka jaahiduu biamwaalikum anfusikum dee jihaadka lafdiisiiba maalbala haddaan maal jirin la dhaqaaqi maayo oo jihaadka lafdiisiiba maalka iyo xoole in la helaa ay laga maarmaan u tahay marka maalkii baa la horraysiiyey weliba iyo tijaaradii waakharuuna yadribuuna fi lardi yabtaquuna min fadli illahi waakharuuna yuqaatiluuna fi sabiili illah ilahay baa yidhi markuu qiyaamuleylkii laga takhfiifinayey ilaahay uu cillaynayey waxaa la ogaaday inay qaar idinka midi xanuunsanayaan oo aanay karaynin qiyaamka habeenkii kuwo kalena dhulka ayay safrayaan baa ilaahay yidhi yabtaquuna min fadli illaah ayagoo ilaahay fadligiisa raadsanaya oo tijaaraysanaya oo ganacsanaya ayay safrayaan dhulka wa aakharuuna yuqaatiluuna fii sabiili qaar kalena jihaad bay gelayaan marka labada fariiqee saddexun buu ka dhigay qolo xanuunsanaysa iyo qolo jihaad ku jirta iyo qolo ganacsi u baxday saddexdaasi oo yacni qiyaamu leylkii waa ku adkaanaya weliba waxaynu nihi waxaa la horraysiiyey dee kuwii tijaaraysanaya ganacsanaya ayaa la horraysiiyey qur-aanku wuxuu addoommada ugu magan mano sheegtay inuu u diyaariyey waddooyinkii ay ku ganacsan lahaayeen guda iyo debadba waxaanu ilaahay u saray muwaasalaadka baxriga ah oo ah wixii xidhiidhinayay tijaaradii guda iyo tii dabadeed waa acdam wasaa'il annaql ilaahay isaga oo inoogu madno sheeganaya sakhiraadda badda iyo doonyaha uu inoogu socodsiiyey oo weliba dee hadda yacni doonyaha hadda jooga iyo maraakiibtu mijiinaayay ku socdaa baryaha hore dabayl bay ku soconayeen ilaahay waxa uu yidhi watara alfulka fiihi mawaakhira litabtaquu min fadlihi walacallakum tashkuruun isagoo biyaha milixdaa ka warramayay ayaa alla wuxuu leeyahay waxaad arki biyaha dhexdiisa yacni doonyihii oo jeexaya ayaad arki oo dhex qaadaya oo dadkii ay saaran yihiin oo ay ku socda oo maxaad u socdaa litabtaquu min fadlihi inay ilaahay fadligiisii aad raadsataan oo ganacsi waxaad haysadaban ka qaadaysaa baddaad sii maraysaa doodaad saaraysa halkaasaad geynaysaa waad ka talabaysa dal baddaa ka sheeyaad geenaysaa adna wixii kale loo baahnaa baad soo qaadaysaayo halkanaad keenaysaa walacallakum tashkuruun iyo ilaahay inaa ugu mahadnaqdaan darteed mararka qaarkood ilaahay wuxuu la xidhiidhiyaa dabaylaha ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون إلهي آيات كيسة أما علامات كواوين كلمة يكران كيسة تسنى وحكم ذا صادر دا ألا دبيرها أو صادر أيو iyadoo idin bushaareynaysa oo yacni naacawdeeda sanka lala raacayo roobkii markaa ka horrayso tilmaamaysa naxariistiisa ilaahay markaa inuu idinka dhadhan siiyo oo dee biyii baa ka imanayo barwaaqadii baa ku soo baxaysa iyo inay doontii ay socoto doonyo ay socdaan biamrihi ilaahay amarkiisii ay ku socdaan oo dabayshaasaa socodsiinaysa walitabtaguu min fadlihi iyo inaa ilaahay fadligiisa raadsataan oo markay dabayshaa socodsiiso idinkuna aa markaa socotaan oo raadsataan ilaahay fadligiisa iyo alle inaa ugu mahadnaqdaan waxaa islaamku inoo tilmaamay inaan ganacsigu aanay istiidaynin cibaadada xataa fii mawsimi alxaj adigoo labayk allaahuma labayk leh xagganna war imisaad iga siiniyo imisaad iga siisan inaad odhan karto imaam albukhaari fii saxiixii wuxuu ku warinayaa inay muslimiintu yacni dembi u arkeen min atijaarati fii mawsimi alxaj mawsimka iyo xilligaa xajka inay ganacsadaan waxay ka baqanayeen inay ikhlaaskii niyadooda ay badaxdo ama cibaadadooda saafinimadeedii inay ka calwiso ayay ka baqanayeen dabeetana qur'aankii baa ilaahay ku soo dejiyey isagoo fii salaaxatin wa jalaaleh laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum korkiina dembi ma ahaanin inaad fadli raadsataan rabbigiin ka ahaaday oo idinkoo cibaadadiinni wato xajkiinni wata haddana inaad ganacsataani yani dembi idinkama haysta baa ilahay le mid idin bannaan wey markaa qofkii isagoo cibaadadiisii wata ayuu haddana ganacsigiisiina wadanaya bacdiga iyo qayba ay leedahay tijaaradu aadaabta ay tijaaradu leedahay ama qofka taajirkaa looga baahan yahay haddaynu wax ka tilmaanno waxa laga maarmaana ugu horayn an yaclama almuslim inuu ogaado waajibku inuu yahay an laa yaakula ila alxalaal inaanu cunin shay xalaala mooyaane wax kale waa inaanu cunin maxaa yeelay ilaahay cunidda waxyaalaha wanaagsan ayuu ka horraysiiyey camalkii saalixa ahaa ee wanaagsanaa ilaahay baa yidhi yaa ayuha arusulu kuluu min alطayibaati wacmaluu saalixa innii bima tacmaluuna caliim alle wuxuu leeyahay rusule waxaa cuntaan waxyaalaha wanaagsan waxaana samaysaan camal wanaagsan anigu waxaa qabanaysaan mid og baan ahay idan ilaahay wuxuu horraysiiyey in la cuno wixii wanaagsanaa camalkii wanaagsanaana lagu xigsiiyo waayo wuxuu saaxibu zubad lahaa wa daacatun minman xaraaman ya'kulu mislu lbinaa'i fawqa mawjin yujcalu daacada ka imanaysa qof xaaraan cunaya wuxuu ka dhigan yahay mislulbinaa'i fawqa mawjin yujcalu dhis mawjad laga dul dhisayo bal adigu dooxa hargay soo soconaya sees ka dul jeex adugu oo intaad camuud soo qaadiyo dhagaxi intaad ku rogto dabeetana kuuligii u yeedh dabeetana qoosha sibidhkii iyo niistii isku qoosha dabeetana qaydkii jeexo daadkiina waa rogmanayaa dabeetana baaldi soo qaado dhibstaadka ha ku rido waa in la tegaysaa dhagaxa ii soo qaba dhig buu la tegaya yacni daacada ka soo fulaysa iyo salaada iyo zakada iyo soomka uu samaynaya qofkiisa oo xaaraan cunayaa taasoo kale ka dhiganta wax alla yaaliya salaadaa tukataba dam mar hadda cashadaad la tegaysa ta cisha cashadaad la tegaysa iyo subax cashadaad la tegaysa qadadii waxaad la tegaysaa duhur iyo yacni saasay camalkaagi wada noqonaya markaa taa qofku waa inuu ogaadaa weliba xilligan waxaa dhaboobay wixii nebi maxamed ka warramay asaadiqu lmasduuq oo ah in dadka qaar ka mida aanay kasabkooda xalaal iyo xaaraantoona aanay u kala saari doonin oo qofka aanay yacni hamigiisu no wax kale aanu noqon doonin inuu maal kasbado siduu doono dabeetana u bixiyo oo hamigiisu noqdo un inuu maal helo si alyaliisuu doonana u bixiyo halkuu ka soo gelayana aanu eegin xadiid imaamu lbukhaari warinaya nebigu sala allahu alay slm wuxu uhi yaati cala annaasi zamaanun dadka waxa ku iman doona wakhti aan u aaba yeelaynin qofku waxa uu qaatay a min xalaalin am min xaraam waxaanu qaadanaya inuu xalaal yahay iyo inuu xaaraan yahay aan u aaba yeeli doonin ayaa iman doontaa tii baana dhacday maanta waxay yidhahdaan nin sheekhabaa wuxuu lahaa waxay yidhahdaan dadka maantu alxaraamu maa xurimtahu waalxalaalu maa xalla fii yadig xaaraan waxaa la yidhahda waxaad gaari weydo xalaalna waxa la yidhahda wixii gacantaada soo gala macnaha si kalena waxay u yidhahdaan xaaraantu meel dheer bay sudan tahayoo ninkii gaari waayo wadaad gaari waayan waa xaaraan waa xaaraantaasubu ka daba haya ti kii gaadhayna waa iska qaatay nin gaari waayin baa ka daba qaylinaya marka taana qofku waa inuu ogaadaa waxaa la arkaa dadka qaarkood inay ilaabaan maalkan in laga xisaabinayo lana weydiinayo lagu weydiin doono halkaad ka keentay iyo halkaad ku bixisay maxaa yeelay imaamu tirmidi wuxuu warinayaa imaamu albanina wuu tasxiixinayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa tazaalu qadama laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaama addoonka labadiisa gomodood ama labadiisa lugood dhaqaaqi maayaan maalinta qiyaamaha oo carasaadka ka dhaqaaqi maayaan ilaa la weydiiyo cumrigiisii war cumri baa lagu siiyo intaasaad jirtee maxaad ku soo dhammaysay cilmigii iyo aqoontii la baray wixii uu ku sameeyey maalkiisii maalka waa laba su-aalood ba u yaalla minan iktasabahu wa fiima anfaqa halkeed ka keentay markii hore markii labaad xaggeed ku bixisay haddana halkaad ka keentay iyo halkaad ku bixisay haddaad meel wanaagsan ka keentay meel baase aad ku bixisay labadaasaa kuu yaallaan haddii meel baasaad ka keentay oo xunna dee taana waad ku dhacday ti meeshaa doonta ku bix marka haddaad masaajid gelisa ku noqon maayo haddaad ribo ka keento tiraama waxaan meel wanaagsan baan ku bixinaya waxba kuu noqon maayo marka dadka tujaarta ahi waa inay ku dadaalaan cala alkasbi alxalaali wa in qalla haba yaraadee kasabka xalaasha ah waa in walaalayaa lagu dadaalaa waxa kale oo laga maarmaan ah qofka taajirka ahi an yakuuna calaa qadrin min alsamaaxati wa macaali alakhlaaqi wa an laa yakuuna anaaniyan intihaaziyan waa inuu noqdaa yacni qof saamaxaad leh waa inuu noqdaa qof akhlaaq wanaagsan waa inaanu anaani markaa midun maslaxadiisa ka talinaya intihaazi oo furaska eeganaya si uu dadka u dhigmiirto waa inaanu noqonin waa inaanu u qasiin inuu doono inuu dadka kala suuqa ka saaro bacdu istijaar baa waxay u qasdiyaan ama nimanka yar adkaaday ee iimaanku uu ka cawaran yahay inaan cidi suuqa la soo gelina suuqa ay ka saaraan dadkii cid alla ciddii la soo gasha isagu xoogay buu ka soo kabanaya khasaare ugu talagelayaa ninkaa suuqa la soo gelay buu ku jebinayaa si uu markaa suuqa uga saaro cumar bnu khadaab ayaa wuxuu waxaa looga soo ashtakooday nin suuqii alaab keenay oo ku jebiyey markaasaa u yimi cumar bnu khadaab wuxuu yidhi inaad ku iibiso waxa ay dadku ku iibinayeen iyo inaad suuqayga ka baxda kala doora buuli yacni lama ogola tasciirkuna waa halkeeda laakiin qofku inuu siduu doono u dhaqmo oo ummadda dhibteeda inuu isaguna khasaare geliyo ummaddana khasaare geliyo islaamku ma ogola marka waxaa loo baahan yahay qofka taajirka ah ee muslimka ah inuu qof samaaxad badan qof akhlaaq wanaagsan qof markaa ganacsigiisa naxariis iyo wanaaguu ku dheehan yahay inuu noqdo xadiid imaamu lbukhaari warinayo wuxuu nebigu sala allah alay sl raxima allahu imra'an raxima allahu rajulan samxan idaa baaca waida ishtara waida iqtadaa ilahay wuu u naxariistay ama allah u naxariistay ducana waa laga dhigi karaa nin waa ruux saamaxaad badan markuu wax iibinayo oon qandhar ahayn iminka dadka qaar baa laga baydhaa oo la yidhaha warkaa inaga day waa midiiba adage midna waa lagu waxbuu inaga sugi oo waxbuu inaga dayn oo wuu inoo jilcin baa la odhanaya inagu shuba baa la odhanaya markuu wax iibinayo qof saamaxaad badan markuu wax iibsanayo qof markaa isaguna aanba khaasi ahayn oon macruuf aanu ku noqonin qof dadka inay wax ka daba helaan waa inuu haneeyaa inuu dadku wax ka daba helaan markuu dayn qaadanayo dee waa inaanu qandhadhun ku noqonin dadkii waxaana waajib sharci ah yacni qofku haddaanu waxba haynin in laga sugo wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara waa in laga sugaa waxa kale oo xadiid imaamu tirmidi uu warinayo saxiixa uu yidhi in allaha yuxibu samxa albayci samxa shiraai samxa alqada ilaahay waxa uu jecel yahay qofka iibka sahlidda badan ee iibka sahla ee iibsiga sahla ee bixinta sahla nebigu wuxuu inoo sheegay nin reer banu israa'iil ka mida oo taajir ahaabaa wuxuu odhan jiray war dadka markaa la kulantaan qof aan waxba hayninoo dee waxaynu ku yeelannay war ka dhaafa ilaahay inuu inaga dhaafaa buu dhow yahay ilaahay waa ka dhaafa annaga ka mudan buu yidhi nin kale camal kale loo waayo isagana dadkaa uu wanaagga u samaaxadda u samayn jiray mooyaane markaasaa ilaahay isagiina uu ka dhaafo marka waxaynu leenahay walaalayaal qofku isagoo ganacsanaya qofka isagoo loo ogol yahay inuu wax ka helo qofka isagoo xataa loo ogol yahay faa'iidada mia filmia inuu ka dhigan karo mia filmia boqolkiiba boqol dadku waxay u yaqaanaan inay xaaraantahay boqolkiiba laba boqol baa faa'iidadaada ka dhigan karta laakiin waa in la yska ilaaliyaa naxariis darrada xilliyada gaajada xilliyada ay wax kala go'aan waa inuu qofku iska ilaaliya ixtikaar marka inuu geliyo suu dadka ugu qaliyo xataa waxa mamnuuca waa mawduuca yani mawduuc ballaadhane ixtikaar inuu qofku wax soo xidhu yidhahdo anigumbaa ka ganacsanaya meeshaa somaliland la yidhahdo ama hargeysa aniga mooye cid kale ha iga soo siinin anigumbaa meeshaa ka ganacsanaya shaygaa war dadku ha ha furnaato oo ha wada ganacsadaan dadku markaa qofku faa'iido waa loo ogol yahay masalan iminka beryada weydoo kale raashinka ayaa inagu qaaliyoobay wuu yar kala go'ayo adduunkana wax badani kuma kordhin dee waxa dhacday markaa ummadda cidhiiri badan in lagu geliya iyadoo baahi fara badan iyo abaar iyo imtixaan badani jireen taasoo kale waxa lagu helaa aad bay halis u leeday waa yacni waa anaaniyada iyo ka faa'iidaysi waxaa kaloo walalee laga maarmaana inuu qofku maalka tijaarada wax ka bixiyo ka sadaqadaysto xadiid imaamu tirmidi warinayo sanadkiisuna saxiix yahay wuxuu hi ina shayaana shaydaan iyo dembigu yaxduraani lbayca fashubuu baycakum bisadaqa shaydaanka iyo dembiguba waxay soo xaadiraan iibka marka iibkaa waxay iskaga badhaxdaan dee inaad wax sadaqadaysataan oo dadkaa idinla jooga waxaa le waxyaalaha ugu sadaqada badanna arigaa kamid imka sayladda marka la soo taago mid kun loo dhiibayo mid laba loo dhiibayo mid laakiin waxyaalaha kale waxaa laga yaabaa inuu qasna dawndamn lagu siiyo marka wax kastoo la iibiyo in cidda joogta iyo cidda dilaalaysa iyo cidda masaakiina ka agdhow waa in markaa wax laga siiya markaasay kuu noqonaysaa tijaaradaadii mid barakaysan waxa kale oo lagama maarmaan ah inuu qofka taajirkaahi aanay ka mashquulinin qofka ganacsadaha ah taajir inagu waxaynu u naqaanaa qofka dee aadka u tegay lacagta badan haysa taajir yacni wax kastaba ha ganacsanay waa qofka ganacsanaya wax rogrogayin weeye intuu doonaba hantidu haystaa ha noqoto waa inaanay tijaaradiisaasi ka mashquulin cibaadada ilaahay ilaahay muxuu yidhi fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walaasaali rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illahi waiqaami asalaati waitaa'i zakaati yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluub walabsaar ilahay wuxuu idhi guryo ilaahay oo idmay uu amray in la kor yeelo waa masaajidda magaciisana lagu xuso waxa ugu tasbiixsanaya gelin hore iyo gelin dambe oo ku nasahaya rag baa ilaahay yidhi raggaasoo laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah aanay ka mashquulinaynin tijaaro iyo iib ilaahay xuskiisa salaada oogiddeeda sakada bixintiisa waxaanay ka cabsan maalin qulubta iyo absaartu ay gadoomi doonaan laba arrimood buu u sugay inay gelin hore iyo gelin dambe masaajiddii ku jiraan ay tasbiixsanayaan ee ilaahay xusayaan maca daalik tijaaraysanayaan ay ganacsanayaan labadii midna mid kale aanu ka mashquulinaynin oo isagoo cibaadadiisii wata uu ganacsanayo isagoo ganacsanayana cibaadadiisii uu wato faalmu'minuuna fii nadari alqur'aan mu'miniintu markaa qur'aanku marka uu eegaya innamaa hum rijaalu acmaal bari shaqaysa wa miisatum ana acmaalahum tijaariya acmaashooda tijaarigaha laa tushghiluhum can waajibaatihim addiiniya waajibaadkooda diiniga kama mashquuliso maxaa kaloo ilaahay uu tilmaamo in xilliga masalan maalinta jumcada marka aadaanku uu dhaco in wixii iibahaa la joojiyo marka cibaadadaa iyo salaadaa la gutana aan la fadhiisanine la shaqo tago ilahi muxuu uhi ya ayuha aladiina aamanuu idaa nudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascw ilaa dikri اllahi wadaru اlbayc ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إلهي وحو لي كوعدي النبي كميو marka loo dhawaaqo salaada maalinta jumce si culimadu badan yihiin aadaanka labaad ee khatiibka hortiisa laga aadaamayaa uu dhaco ilaahay laba arrimood buu israaciyeeyo fascaw ilaa dikri illaahi ilaahay xuskiisa u socda baa ilaahay yidhi xaggiisa u kaca wadaru lbayc iibka ka tega baa ilaahay yidhi iibka iyo wax alliyaalya wixii kale idinka mashquulinayaba ciddii ay waajibka jumcuhu ku ahayd baanu lala hadlayaa ka tegaba ilaahay orda kana tega baa layidhi waa adkayn alamru bishayin nahyun can diddihi ayaa la yidhi haddana adkayn darteed baa u orda oo taga kana tega iibka kaasaa idiin khayr badan bay leedahay haddaa wax garanaysaan haddana muxuu yidhi faidaa qudiyat isalaatu salaadda marka la dhammeeyo fantashiruu fi lard ha sii fadhiine taafa baa ilaahayno dabeetana doona ilaahay fadligiisa allana xusa baa ilaahay yidhi xuska ilaahay marka hore iyo marka dambe iyo markaad masaajidka joogto mid kastabana ilaahay xuskiisa ha ka tegine alle xuskiisa wad idan markaa isma diidayso sidaasaa la doonaya qofka muslimkaa inuu isugu wato waxaana loo baahanyay walaalayaal dadku hadday muslim yihiin ilaahay amarkiisa inay qaataan ciddii ay waajibka ku tahay jumcadaasi ee ragga ah ee gaadhka ee caqliga leh ee negi een xanuunsanaynini waa inay iibka iyo wax allayaaliyo wixii kale ay ku mashquulayaanba joojiyaan oo ay usoo dhaqaaqaan salaada innaga waynu arkayna suuqyadaynu way wada camiran yihiin iyadoo salaadii la adimayo iibka xilligaa dhaca ee ka dhaca qof ay jumcadu waajib ku tahay xukunkiisu muxuu noqonaya xanaabiladoo kale waxay qabaan iibkaasi inaanu guntamaynin inaad celisood qofka ilahayd ku celisaana waajib ay tahay shay aad tuuga ku qaadatay oo kale ayuu la mid noqonaya waa inaad ku celisaa qofkii lahaa culimada qaar waa ansaxayaa bay leeyihin laakiin de qofku xaaraan buu ku dhaca waa inahayganaan daatada u noqonaynin waxaa kaloo laga maarmaana tujaartu an yaltazimu sidqa run inay laasimaan ammaano inay laasimaan beenta inay iska dhowraan dhaarta inay iska dhowraan waa inay caddeeyaani wixii shaygoodaasi ceeb uu leeyahay waa inay caddeeyaan waa shay laga maarmaana nabigu sala allahu calayh wasallam wuxuu xadiis imaamu tirmidi warinaya bisanadin daciif attaajiru saduuqu lamiin maca annabiyiina waasidiiqiina washuhadaa qofka ganacsadaha runsheega badan aaminka ahi maalinta qiyaamaha nebiyiinta sidiiqiinta iyo shuhadada ayuu la macad noqonayaa laakiin waa goorma waa markuu runta sheego aamin uu yahay wixii badeecadiisaasi xumaan ay leedahay uu sheego aanu u qarinin shayga aanu wax kale ugu sheegin markaasuu taahelaya waxaa kaloo nebigu sala allahu calayhi wasallam xadiis imaamu tirmidi isagana bisanadin daciifin ku warinayo ina atujaara yubcahuuna yowma alqiyaamati fujaaran ilaa man ittaqa allaha wabara wasadaqa dadka ganacsatada ah maalinta qiyaamaha iyagoo faajiriina ayaa la soo saarayaa qofkii alla ka cabsada ee wanaag sameeya ee run ku ganacsada mooyaane qofka isagu wanaagga sameeya alla ka cabsada ee biriga iyo samafalka sameeya run sheega kaas mooyaane inaad yeelan kale iyagoo faajiriina ayaa la soo saaraya maalinta qiyaamaha ilaahay kuwaa nebiyiinta ula soo xaadiriya tujaarteenna ha ka yeelo marka walaalayaal waa in la iska ilaaliyaa iyadana dhaarta hadiyo goora dhaar baa lagu socodsiiyaa dadka aan maalinta qiimaha ilaahay eegaynin la hadlaynin dembi ka dhaafin waxaa ka mida walmunfiqu silcatahu bilxalfi lkaadib dhaarbe wallahi intaasaa layga siiya hadda iyadoon laga siinin waa wax iska caadi ah wallahi intaasaa layga siiya aniga intaas igu jooga intuu kalkalootir yar qaato wallahi aniga darsigu intaas igu jooga mana jirto waa waxyaalaha halista ayay ka mid tahay waxaa kaloo nebigu sala allahu alay slam lahaa hadday labada qof ee wax kala iibsanayaan run sheegaan wabayanaa ay caddeeyaan wixii ceebe shaygaasu leeyahay buurika allahumaa fii baycima iibkooda waa loo barakaynaya wain kadabaa wakatamaa hadday been sheegaan ay qariyaanna muxiqat barakatu baycihimaa iibkooda barakadiisa waa la tirayaa walaalayaal haddii aynu intaa ku dhaafno aadaabta barhkeed waxaynu u gelaynaa ususha iyo dawaabita loo dhigay waxyaalaha xaaraan xalaasha ama xaaraanta fii baabi almucaamalaat marka la joogo baabka mucaamalaadka iyo ganacsiga dawaabidda iyo ususha loo dhigay ayaynu waxoogay ka tilmaami doonaa kow waxa ka ah waxa ribada la yidhaahdo xaaraannimadeeda waa in la iska ilaaliyaa maxaa yeele ilahay baa yihi waa xalla allahu lbayca wa xarama ariba ilahay wuxuu xalaaleeyey waxa iibka la yidhaahdo ribadana ilaahay waa xaaraantinimeeyey waxaa kaloo idhahda yamxaqu llahu riba wayurbi sadaqaat ilahay waxa ribada la yidhaa iyo wixii lagu helaba ilahay waa tirayaa nabigeenuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ilaahay waa lacnaday qofka ribada cuna iyo ka cunsiinaya siinaya iyo ka qoraya ka raaniga u ah kuwa markhaatiyada ka ah hum sawaabaa nebigu yidhi waa siman yihiin intaasoo dhammi way ku siman yihiin kii cunayey kii siinayey kii qorayey kii markhaati yacni saasay ummadda u wada sadhaynaysaa ribada hadda anigu waxba ka tilmaami maayo waayo mawduuc dhan baa ku jira oo ribada ka hadlaya ayaa ku jira marka waxba anugu ku weecan maayo ribada yacni tacriifkeeda iyo qaybaheeda in sha allahu xilligeeda ay idinka bogan doontaan waxaanan filaya aqoon fiican in aa u leedihiin ribada xaaraannimadeeda waxaa ka ratibmaya inay xaaraan tahay in laga shaqeeyo bangi ribo ku shaqaynaya shaqadaadu intay doontaba halla ekaato ama waashmaan u noqo ama karaani u noqo ama wax halkaa doontaba ka soo galo meel lagaga shaqaynayo ribo inaad ka shaqaysana waa xaaraan maxaa yeelay waxaa la yidhi liana alcamala fiiha ima icaana cala alriba aw ridan bihada alcamali wakilaahuma xaraam imaa icaanaad noqonoo wixii socodsiinteedii baad ugu ayaa dee ka qayb noqon ama raalli baad ka noqon camalka labadoodubana waa mid xaaraan ah waxa kaloon bannaanayn in maxallaadkii iyo dhismayaashii laga kireeyo bunuugtii rabowiga ahayd ayaa iyaduna lamida haddaad tira anuu kama shaqeeyo laakiin dee waxaanuunin gurigumaan ka kiray ka kireeyey baktiga ma cunay fuudkiisaan cabbaa weeye macnaheedu marka aynu ribada noocaasa iyo isbarbarigna sheekh maxamed xalay siduu uga hadlay dowladaha reer galbeedka ee dadkeennu u qaxayaani inay ribaduba shaqadooda keliya hayaan ay tahay maxaad u malayn waxay ka dhigan tahay qofka halkaa taga siduu ribo uga badbaadaa bayd carabiga wuxuu yidhaahdaa alqaahu fi lyami maktuufan wa qaala lahu iyaaka iyaaka an tabtalla bilmaa'i qof baad soo qabatay waad garbaduubtay garbaduub baad u xidhay garbaduub waa saa inaad u xidho dabeetana meel dheer baad soo taagtay oo meel biyo ku jiraan barkad biyaa ama meel weynoo biyaa baad ku soo tuurtay markaad soo tuurtay baad tidhi waryaa iska jir biyaha ayay ku qoyni iska jir biyaha ayay ku qoyni ninkii waa garbaduuban yahay waanad ku soo tuurtay suurtagal ma tahay biyaha inuu ka badbaadaa waa maya inay qooyaan maaha inuu ku wada libdho gunta wada galo ayaad ugu talagashay haddana waxaad leeda iska ilaali biyaha ayay ku qoynine yani waa sidaasoo kale dadka halkaa joogaa bahasha aynu tilmaaminaysa uga badbaadaan isay uga badbaadi karaan meesha dhulkoodii baana balaaya ka jirin waa inay kusoo noqdaan oo ay yimaadaan dawaabidda waxaa ka mid a ma waxyaalaha yacni koobaya ee yacni ganacsigii ama mucaamalaadkii islaamku wuxuu xarimay kulla mucaamalatin fiiha qishun wa khidaac mucaamalo kasta oo qish iyo khiyaamo ku jirto nabigeenuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man hashanaa falaysa minna qofka kishi nagu sameeya naga mid maaha hadiiku wuxuu soo baxay baa la yidhahdaa islaantii raashinka iibinaysae qofkii raashinka iibinaya dabeetana roobku intuu ka qooyey xoogay qalaalana dusha soo marisay intii qoyanayd hoosta marisay ee nebigu gacanta saa u geliyey uhi maxaa dhacay roobkii baa helay dee maxaad u soo marin weyday dusha dadku ha iska arkaane man hashanaa falaysa minna qofka ummaddan kishi ku sameeya naga mid maaha mucaamalaadka iyo camal kastana waa koobsanaya haddaba walaalayaal suurooyinka ay leeyihiin qishiga iyo khidaacu waktigeennan aad bay u fara badan yihiin siiba xagga ganacsiga iyo xagga acmaasha misaal ahaan baynu dhowr usoo qaadanaynaa waxaa ka mida baycu almawaadi alfaasida waalmuntahiyati asalaaxiya waa in la iibiyo alaab xumaatay iyo kuwa dhacay nin baa wuxuu ku yidhi wax alla wax dalan ka dhacaaba ma jira buui waxaynu aragnaa keli ah marmaray dowladdaa hoose intay uun meel gasho ay tidhaahdo dawooyin baanu soo hellay ama sharaab baanu soo hellay dhacay oo la gubayaa baynu aragnaa weli laakiin anugu maan maqal inay jirtana mooji taajir leh nin ganac- farmasi haysto oo leh ama nin bakhaar haystoo leh ama mid meel sharaab lagu ibiyo haystoo leh sharaabkaasaa dhacay oo aan gubayaa amaba cuntadaasaa dhacday oo aan daadinaya maynaan arag waa mid xaaraan ah qofku mawaad faasid ahoo xumaaday inuu iibiyo iyo inuu mid xilligii loogu talagalay ee dadkii soo sameeyey ay ugu talagaleen xilligaa hadday gaadho inaan la isticmaalinayo xumays in laga ganacsado waa xaaraan qofka taa ka ganacsanaya qofka dadka jeebadahooda baadhanaya ee mindiyaha u qaadanaya waa isku mid waxaa ka mida walaalayaal oo aan inaga inagu badnayn laakiin laga yaabo dhulka dee warshadaha iyo wax soo saarku ku badan yahay in miisaanka lagu ciyaaro oo masalan shaygan lagu qoray inay intaasi ku jirto haddana xaqi ahaan intaasi aanay ku jirin oo wax dhici kara in la sameeyo way dhacda anigu waan arkay yacni bariiskii oo mid walba xoogay laga shubanayo oo dabeetana haddana konton kiilo loo iibinayo waxa dhacda lacagtoo kale sariiflayaasha qaarkood baa macruuf ku ahaan jiray haddaan imika la qaban inay lacagta mid walba kontonka kun ee isku xidhan in laga saaro mid walba saddex kun laba kun afar kun dabeetana lagugu dhiibo inay konton tahay wax xaaraan waxaan bannaanayn siiba lacagaha masalan ama haddii markaa qo- qolo meher doonayso oo kale ama yacnii mag doonayso oo kale ayuunbaa ha dhowta nin walba marka lacagtii la tiriyo mid walba shan kun baa ka maqan ama afar kun baa ka maqan taasay noqonaysaa iyo waxa la yaaliyo wixii la- iyo dabadoo laga soo garaaca dadka wax miisa lafdoodu qaar baa fidhiqooyin wax ku miisa oo dabadun bay ka soo garaacayaan maashina waad arkaysaa inay fidhiqo tahay ama bahalaysa show kala barhkaa bay soo joogtaa xaggan hoosaa laga soo garaacayoo wixiiba kala barh bay joogtaa galaamaduna waa la mid yani waa mashaakilaadkii jira walaalayaal waxaa kaloo ka mida walaalayaal in badeeca xun lagu suuq geeyo inay badeeco wanaagsan tahay oo calaamadii ay lahayd badeecadan wanaagsani ayaa la saaraya badeecadii xumayd kartoonkeedii baa lagugu ridayaa galkeedii baa lagugu shubayaa waxaana lagu tusayaa wixii galkan lagu yaqaanay inuu yahay mana aha haddana mana aha taasina walaalayaal waa arrin aad iyo laxaad in looga digtoonaado ay mudan tahay wax loo arkayo oo loo tusayo wax dabadda laga keenay inuu yahay haddana halkan lagu sameeyey masalan bacdayaashoo kale waxay sameeyaan maryo dhan bay markaa furfurayaan dabeetana iyagaa qaabkiisii bay ka bedelayaan haddana waxay hubinayaan inuu reer mayd yahay wax yacni sidaa ku yimi inuu yahay dee waxa halkan lagu farsameeyo waynu ognahay farsamadeenna waxa halkaa laga keenana waynu ognahay marka in dadkii qaabkaa loo tusaa waa mid aan wanaagsanayn waa inuu qofku siduu yahay uu wuxu tusaa waxaa ka mida walaalayaal inuu qofku iibiyo waxyaalo caafimaadka dhibaya oo xanuunno sababaya maxaynu ka soo qaadan karnaa waxaynu ka soo qaadanaynaa waxyaalahan hadda dumarku ay isku qurxiyaan ama ay isku qurxiyaan yaan odhanin isku qarribaan ee ay jidhkooda mariyaan ama ay diirka iskaga saaraan haddaynu si kala udhigno iibintoodu yacni laga iibinayo waa mid aan bannaanayn soo waarideeda iyo siiibinteeda iyo ka dilaalideeda iyo ka ganacsigeeda nin baa habeen wuxuu igu yidhi cosmatic haystay ayaan kala hadlo warxan iska daa baan ku idhi wuxuu ku yidhi sheekhow dee waa dawo dee waxaan ku idhi dawada farmasigu ha iibiye adigu iska daa hadday dawo tahay dawada waxaa lagu yaqaanaa farmasi oo dhakhtar baa qoraa qofkii iskiinka ay wax kaga dhacaan ama jildiga ay wax kaga dhacaan ayaa loogu talagalay laakiin qof aanay waxba kaga dhicini inuu markaa ismariyood adigu aad ka iibiso saa ugu qarisaa qof aan garanayn iyo adigoon garanayn aad ka iibiso wax xaaraan waxa walaalayaal aynu arki doonna xagga dambe inoogu iman doonta cinabka in la iibiyaa dee waynu ogno wuxuu ka mid yahay fawaakihda ugu wanaagsan haddana cid khamri ka dhiganaysa inaad ka iibisaay waa kaa mamnuuc hubka in la iibiyaa waa xalaal xilliga fitnada iyo dagaaladu fitnadahi ay oga yihiin in la iibiya waa xaaraan ood ka ganacsan tira wallahi ha bal xamar iga soo raa baaskooladiyo qorigii baa laba dhacaye ma bannaana waayo wixii waxaa loo isticmaalayaa wixii si caadiga ahaa waxaan ahayn baa loo isticmaalaya marka mawaadka adaara bisixa alamraad almustacsiya keenaya waa in la yska ilaaliyaa iibkooda laga reebtoonaadaa oo ay waxyaalaha aynu tilmaanay ay ka mid yihiin iyo waxyaalo kale oo fara badan waxaa kaloo ka mid a dee maaddadaa iyo waxaa la sameeyey ee laga ganacsanayo oo awsaaf hayra xaqiiqiya aan xaqiiqi ahayn in lagu sheego iminka caanahan la iibiyo ayaa ina yaroo kuusanayo haba sacoo weyn sawirkiisu caanuhu aysa ayaa ayaa lagu soo sawirayaa dabeetana waxaa lagaaga dhigayaa in sacanaasaa weynoo holan joogana laga soo lisay carruurtii holan markii la siiyeyna sidaa ay noqdeen baa lagaaga dhigaya hadda waxaanay kuu sheegayaan dadka halkaa ka yimi waxay kuleeyiin mamnuuc bay ka tahay bedelkooda waxa aynu daldalayno yacni baaba ka mamnuuc bay kuleeyihin dalkooda lagumaba isticmaali karo waxaa in badan dadka aqoonta ule ay sheegayaan wax allayaaliya waxaa dalka aan ku isticmaalayn meel laga ganacsanayo beridoodu inaanay waxaan hagaagsanayna yihiin beriiskeenaasi wax biyo lasoo dhex mariyo beriis baxay inaanu ahayn sonkortaasi inay wax kala tahay oon dabiici ahayn yacni dawada si gaara loo soo samaynayo habeen dhaweyto xamar baan ku maqli jiray ayaa nin dhakhtaraan farmasigiisa tegey markaasa waxaan ka qaatay dawii qoray oo dawadii baan markaa farmasigiisa la tegey suri sideed iyo toban kun mid ka soo horjeeda oo aada loo qurxiyey ayaan u tegey ha dawada ma haysaa ha waa imise waa lix kun ha badiidib khayr baabad qabtaa kan sideed toban bun hadhow markaan la tegey gurigii unbaa waxaan ku arkay waxaa ku qoran mubaac lisuuqi soomaali faqad bahashan waxaa loogu talagalay suuqa soomaaliya oo keliya maxay xambaarsan tahay macna hadalkaasi muxuu xambaarsan yahay wuxuu xambaarsan yahay dawadani waxaan lagu sheegaya lagu soo qoray inaanay ku jirin haddii la baadho oo laab la geliyey in la ogaanaya inaanay ahayn idan dalalka lasoo dhex marinayo in loo tuso si aanay u baadhin oonay u qabsanin inaanay iyaga u soconno meeshaada ay dadku ku xaraysan yihiin waxba layska eegin in loo wado ayaa loo tusayaa waayo wax walba in lagla eego wey adduunku wax walba wuu eegaa raashinkaa la eegaa sharaabkaa la eegaa dawadaa la eegaa shay walba tayadiisa iyo waxaan ku qoran baa laabaa la geliya innaga ma jirto waa lasoo daldalaya un waxaa la sheegaya war dambasba kusoo shub dawada kaabsoosh ka soo buuxi ama ka dhimba kamiyadan iyo waxaan la doonayo aniga ii soo rar waxba ma ku daldalaya yacni waxa weeye wax aad iyo laxaad u halisa nin baa beri dhakhtarabaa wuxuu igu yidhi inta shahaado loo keenay fiisa dabadda ayaa ayaan ihi war maxaa u tegayda wuxuu ihi oo jaamacad baan ku jira xayan keliya maalin walba toban baan qalaayo cid wax iga weydiinaysaana ma jirta buuri adduunka halkee laga helayaa buuri yani waxa weeye waa ummad uun xagga ilaahay uun ka socoto mooyaan maryaha haddaad eegto maradaa magacaasi ku qoran yahay hargeysa taalla haddaad jabuuti ka iibsato ama aad dalalka inoo dhowaad ka iibsato isku ke isku nooc maaha isku tayo maaha bal wax hadaba halkan innaga laynooga soo qaadayo war tujaartu ilahay ha ka cabsadaan oo ummadda wax wanaagsan haw keenan qaaliba ha ahaaday oo waxaana laga daaya ummadda haddii kale ummaddoodana way halaaga iyaguna way halaagsami doonaan waxaa walaalayaal ka mid a suwarka qishiga waxaa ka mid a qandaraasyada iyo acmaalada dhiska waa iyada lafdeeda wuxuu qofku wax ku qaatay iyo wuxuu wax ku qabtay ayana kala waxay noqoto oo masalan aadee u buuxiso qoraal dhan aad ninkii u buuxiso aad wax ka qandaraasaysay oo tiraa intaasoo similaan gelinaya intaasoo xadiida baan gelinaya intaasoo waxabaan gelinaya hadhowna uludkeed ama aad geliso wax aad iyo laxadu tira yar ood ismantigii iyo sibilkii ka nuqsaamiso oo aad xadiidkii ka yarsood wax walba ka shaxaada si waxooga i buurani ay kugu soo hadhaan waa mid xaaraana walaalayaal taasina qishigii bay soo gelaysaa man qashana falaysa mina nebigu sala allahu alay wasallam yidhi waanay dhacday runtii in badan beriyii horey weliba u badnayd nin baa wuxuu tusay berigaynu dalka soo gallay guri markii jingadii laga qaaday roob ku dhacay gebigii jaajurka kala daatay markaasuu weliba wixii jaajuurkan la dhexgeliyabuu soo qabo waa nuurad wuxuuhi boqol iyo konton sibiraa lagaga qandaraasay buui guriga aad arkaysee nuuradda lay geliyey buui een xabad laga gelinin xooga yaroo talbiisaayo mooyaane boqol iyo konton qardaasoo sibir ayaa laga qadaraasay buuri waan adiga arkaysa nuurad lay dhexgeliyuu daatay marka in la shaxaado oo qofka wixii lagula heshiye waa inaad khidmadaadii waxaad ku qabanaysana aad kula heshiya wuxuu ku wanaagsanaanayana waa inaad u sheegta waa inaad seeskiisa shaxaadin waa inaad sibirkiisa shaxaadin waa inaanad midnaba aanad shaxaadin haddii kale waxaasi xaaraan bay kaa noqonayaan waxaa la yaaliya wixii ka yimaada adiga ayay markaas kugu soo noqonaysaa waxaa ka mid a waxyaalaha calamu tijaara iyo camalka xukuma inuu qofku ka ganacsado ama ka shaqeeyo waxyaalaha muxaramaadka ah kow khamrigaa ka mid a magac kasta ha loo bixiyo inaad samaynteeda ka shaqayso inaad wixii laga samaynayay soo guridiisa aad ka shaqaysa cinabkii inaad cinabkii ka iibiso cid khamri ka samaynaysa intoo dhami waa xaaraan xadiidka imaamu lbukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu sala alla alay slam ina allaha xarama bayca alkhamri iibka khamriga waa xaaraantinimeeyey baktigana waa xaaraantinimeeyey doofaarka waa xaaraantinimeeyey asna tana waa xaaraantinimeeyo intaas iibkoodu waa isku wada mid waxaa kale oo nebigu yidhi sala allahu alay slam xadiid abu daawuud uu warinayo imaamu albanina uu tasxiixinayo nebigu sala allah alay slam wuxuu lacnaday alkhamra baasha khamriga la yidhaha wuu lacnaday kacab ayuu lacnaday ka waraabinaya ugu shushub ayuu lacnaday ka iibinaya ayuu lacnaday ka iibsana ayuu lacnaday ka tuujinaya ee miir ayuu lacnaday ka yaaisoo tuuji buu lacnaday ka qaadaya ee xamaalaya kaaryoonka lagu qaadayo ayuu nacdaray iyo ka loo geynayaba iyo ka loo geynayaba innaga waa inagu yartay laakiin dadka ka shaqaynaya ee waxaa qaadideeda ka ganacsanaya siba dabadaha ayay sheegayaan in sakhraan iyo wixii uu ku sakhraamayay uun la gurayo oo la qaadayo waa midaan bannaanayn iyo ka cunaya lacagteeda in alliyaariya intaasoo dhammiba waa isku wada mid nacdaduna waxa weeye naxariista ilaahay oo laga dheereeyo waxa walaalayaal la haleeshiiyey xaarannimada khamriga ka ganacsigiisa in laga ganacsado wax alliyaaliya wixii mukhaadaraad iyo sun ee wax dilaya dadka waxyeelaynaya sihrawiintii afyuunkii ama obyantii xashiishkii qaadkii sigaarkii wax alliyaaliya wixii la midka ahaa ee noocaas ahaa waa isku in laga ganacsadaa waa midaan bannaanayn wey waxa aad ka ganacsanayso waxa laga maarmaan waxay dhahan culimmadu shuruudulbayc markay ka hadlayaan waqtigii saamix waaye an yakuuna muntafacan wax waa inuu intifaac leeyahay haddaan wuxuu intifaac lahayn iibkiisu kuma banaana inaad iibisa iyo inaad iibsataa toona sheekha jusayri la yidhaahde alfiqu cala almadaahib alarbaca xashiishada iyo qaadka uu isku cadfo allajna daa'ima lilbuxuuth waliftaa waxay fatwoonayeen qaadku in la beero iyo in laga ganacsado iyo in laga shaqaysa intuba ay xaaraanta aanay bannaanayn iyo culimo fara badan oo kale waxaa ka mida in laga ganacsado aflaamta iyo cajaladaha iyo fiidiyowyada xun ee khaliicada iyo suxufka iyo majallaadka faxshaaga iyo munkarka faafinaysa inaad aabacaadeeda iyo rogiddeeda iyo maado ka mida waxaa la yaaliya wixii islaamka markaas wuxu dhimaya inaad ka ganacsataa waa midaan bannaanin weeye waxaa kaloo ka mida inay xaaraan tahay suwarka xaaraan tahay inaad ka ganacsato maadooyin wax la soo xaday iyo wax la dhacay hadday dadku taa ogaan lahaayeen wixii la xaday iyo wixii la dhacaa iibsigoodu inay xaaraan tahay oo iskaegi lahaayeen kabaheenna kamaynaan warwarneyn kabaa masaajidda kamaynaan warwarneyn iminka qofkii kaba yar cusub sitay warwar baa salaadii ka haysta hadduu hadduu meelu kabaa dhigo ka horraysa u waayo warwar baa ka haystaa waa inuu kab koonahaa soo dhigaa kab kale meelhaa soo dhigaa hadduu meel wada dhigana qofkii isagoo warwarsano wuxuu tukaday aanu garanaynin haddaan laga iibsanaynin dee muu qaateen laakiin ka u horreeya intuu yar baalasheeyo dabeetana u geynaya oo deetana markaasaa laga iibsanaya wuxuu ku leeyahay maxaa aniga iga galay mar haddaan arkaynin cid uu ka soo qaatay iyo masaajid uu ka soo qaatay wixiina uu jaban yahay aniga waxba igama gelin ayuu leeyahy taasina walaaleel mid diinta ku bannaan maaha waxaad iibsanayso waa inaad iska baadhaayood ogaataa wabaad arkaysaaba waxaani qofkani uu sita xaggeed ka keentay waar kabahan baaliya kaba baaliya halkee lagu iibiya dee kuwa ahu dhayrkee dabadda laga keena iyagoo xodhanin baa la iibiya laakiin nin la wareegaya haddaad aragto qofkuna qof lagu kalsoon yahay ama damiinle aanu ahayn wuu baahan karaaba qofku dhowr beer inuu iibiyo ama qaar dawladaha looga soo dhigay waa inuu damiin lahaadaa oo qof aan tu ugu ekayn waa inuu yahay hadda iminka gaarigii inta laga soo furanbaa gaari kaloo agtaagan laga iibinaya isagii baa dib looga iibinayaa gaarigii baa daawayaashii waxbaa lagala baxayaa muraayadxaadadii baa la fujisanaya meel walba waa la fujisanaya deetana inankii yaraay wax masaxaya isagoo la ordaya ayuu mid halkan taagan u geynaya kina lacagtii unbuu tirinaya isagii qaar ay kala baxeen isagii dib uga iibiyeen baa ayaan aragin isagii lagala baxay laga iibiyey marka waa in aad iyo axad walaalayaal isaga jiraa iibsiga waxyaalaha la soo xaday ama la dhacay waana taa asxaabtii lahayd laga soo qaaday biqayri ridan raalli ahaansho iyo waxyaalaha dulmiga iyo cudwaanka iyo boobka hadday markaa dowladii dadka ay boobto oy waxoodii qaado ama aad arkayso yacni inaanay bannaa inaanay ma waxaan xaq lagu qaadin de waa xaaraan inaad iibsataa iminka waddooyinkii bay tujaarta iibsanayaan hantidii ummadday iibsanayaan lacagtoodii xalaasha ahabay gelinayaan yaa u banneeyey in hantida ummadda la iibsado yani in ummadda waa loo bahay hantida in loo lakin waa in wax cad loogu iibiya oo dadkii loo geliya oo la arkayo xalaaliftin baa la qashaa baa la yidhi yani waa inay caddaataa dhulkaa marka la iibinayo gurigaa marka la iibinayo waxa kale loogu bedelayo ummadda loogu qabanayo waa inay caddaataa haddii kale xaaraan bay noqonaysaa inaad iibsato hanti ummaddo dhan ka wada dhaxaysa waa midaan bannaan hala iska jira markaa walaalayaal waxaagii xalaasha ah ilaahay ku siiyey xaaraan hala doonin weligaana way ku daba socon doontaa way kaa daba sanqari doontaa suwarka xaaraantaa waxaa ka mida walaalayaal qamaarka iyo bakhtiyaa nasiibka iyo wax allayaaliya wixii noocaasa iyaguna waa mid xaaraanahe ha laga jiro wa akhiiran waxaan leeyahay walaalayaal yaan loo malaynin inaynu ku cidhiidhiyayno dadka risiqa inaynu ku cidhiidhiyayno shaqada inaynu ku cidhiidhiyayno waxaan leeyahay walaalayaal duruqa kasabka xalaashaahi waa badan yahay oo waa furan yahay in la tiriyo ama lasoo koobo waa ka badan yahay qofku waa inuu ku ducaysa allahuma aqninii bixalaalika can xaraamika wa bifadlika caman siwaak allahuma aqninii bixalaalika can xaraamika wa bifadlika caman siwaak wa fi lxalaali qunyatun can ilxaraam xalaasha waad kaga kaafdoomi kartaa xaaraanta adduunyada muddo yar baynu walaalayaal nool lahay qofku waa dhimanaya ka ugu hanti badan iyo ka ugu hanti yar laba maroo cad weliba meel baa lagu wada iibiyaa waa xaajiga waa taajirka ayaga mid yani xariiraho meelaha taa loo soo iibiya la odhan maayo dukaan yaroo keliya laga wada iibiyaa maryaha yare cad bay inaga raacaya xisaabteedina way inoo taallaa waar maalku halkuu inaga soo gelaya aan ogaano iyo saan u kasbanayno halkaan ku bixinaynana walaalayaal aan ogaano aan xasuusnaanana inay inaga dambayso su-aashii carasaadka qiyaama lagu weydiinayay ee ahayd maalkan xaggeed ka keentay halkeedse ku bixisay intaasaan kusoo ururinayaa waxaan ii sheegayaa oo hore runtii igu qorshaysnayd inaan mawduucan yacni ganacsiga iyo wixii la xidhiidha oo abwaabta mucaamalaadka o dhan wada gelaya aan damacsanaa inaan galo markuu wakhtigu ii saamaxo ayaan runtii geli doonaa waxaanan runtii ka cudur daaranayaa inaan mawduucani diyaarintii u lahaa iyo xajmigii iyo miisaankii u lahaa waxay aqoontaydu iga gaabisay iyo wax xanuunkaa iyo diyaarinla-aantaasi iga gaabisayba ay ku jireen intaasaan kusoo gaabinaya wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu